bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى wmin suraة الزkrf waxaan ku dhex jirnay abwaab التfsir min aljamiع الkbيr lلxaafiظ alimam abi ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى waxa uu yihi wmin suraة الزkrf qala xadaثna cabd bnu xumaydin qala xadaثna mxamed bnu bishrin اlcabdiy wayacla bnu cubayd can xajaaج bni dinaari wahuwa اlwaasiطiy laa baأsa bih walahu dikr fi muqadamaةi muslim ayb yacla bnu cubaydkuna waa hiqa isaga ila fi xadiiثihi can الthawriy can abi gaalibin abu gaalib ismuhu xazawar ayaa la yidhaahdaa saduuqun yukhdi saaxibu abi umaama waay can abi umaamata qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam maa dalla qowmun qoom ma dhumin bacda hudan hanuun ka gadaale hanuunka oo kaanuu ay ahaayeen calayhi korkiisa ay ku sugnaayeen ilaa uutuu waxaa la siiyaa aljadala ayaa la siiyey muran iyo dood ayaa la siiyey yacnii qolo hanuunkama dhumaan ay ku sugnaayeen ilaa dood iyo muran ayaa la siiyaa oo la raaciyaa marka jadalka iyo dooddu waa inay xun tahay marka hanuunkaas yacnii booskiisa waxaa gelayo ka tegey dood iyo muran aan cilmi ku dhisnayn suma talaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam hadihi alaayata nabiga aayadan buu akhriyey ma darabuuhu laka ilaa jadala bal hum qowmun khasiimuun maaynan kuu yeelin mihaalkaas adiga ilaa dood darteed unbay kugu yeeleen bal hum qowmun waa qolo khasimuuna doodayo oo dood badan waa markay yidhaahdeen waqaaluu aalihatunaa khayrun am huu maa darabuuhu laka ilaa jadalan bal hum qowmun khasimuun oo waxay ahayd markii nebigu aayadda ay soo degtay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannama antum lahaa waariduun idinka iyo waxa aada caabudaysaan ilaahay sokadiisa jahannamo xaabadeed ayaad tihiin aayaddaas markay soo degtay waxay yidhaahdeen ciise waa la caabuday isagu haddii uu naarta gelaayo waa u qabnaabay dhaheen yani warkii nebiga ama aayadday waxay laasimiyeen mar haddii la yidhi idinka iyo waxaad caabudaysaan ciisena la caabuday idan marka waxay yidhaahdeen ciise inuu ahlu naar yahay baaba qur-aankiina sheega waxaasina marka waa dood maxaa yeele marka horeba nebiyullaahi ciise maba soo gelayaba leanna maxaa yeele inakum wamaa tacbuduuna layidhi wamaa maaduna marka waa hayru caaqilka loo isticmaalaa sida asalka ah badan marka inakum wamaa tacbuduuna waxaa laga wadaa marka dhagxaantan iyo waxaan aada caabudaysaan ayaa naarta dab looga dhigayaayo ciise aslan markii horeba maba soo gelinba iyadoo haddana sidaa tahay baa aayadda waxay leedahay ina aladiina sabaqat lahum mina alxusnaa ulaa'ika canha mubcaduun laa yasmacuuna xasiisaha wahum fiima ishtahat anfusuhum khaaliduun kuwa marka waa laga reebay iyaga kuwa wanaagga iyo khayrka oo u hormaray iyaga waa laga reebay ayb jahanamo shanqarteedana ma maqlaayaan xataa nebiyullaahi ciisena dadkaa kuwaasuu ku jiraa marka laba dood oo marka isku xigto waay marka jawaabteed qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix inamaa nacrifhu min xadiiثi xajaaj bni dinaar waxajaaj hiqat muqaarib اlxadiidi waa mid xadiidkiisu ou u dhow yahay oo u dhowaanayo dadka hiqaadda axaadiistooda wa abuu gaalibin ismuhu xazawar ayaa leedahay qaala wamin suurati اdukhaan qaala xadaثna maxmuud bnu haylaan qaala xadaثna cabdulmalik bnu ibraahim aljuddiy wa huwa almakiyu saduuq qala xadaثna shucbaة can اlأcmash wamansuuri samicaa anahumaa ayaa la qadarah annahumaa samicaa abadduxaa ayay maqleen yuxadiثu isagoo ka xadiidaya can masruuqin qaala jaءa rajulu ilaa cabdillaahi nin baa cabdullaahi bn mascuud u yimid faqaala wuxuu yidhi ina qaasan mid qisaynayo yaqusu kaa uu markaa qisaynayaa yaquulu wuxuu leeyahay oo wuxuu dhahayaa inahu yakruju min alardi dhulka waxaa ka soo baxayo addukhaanu dukhaan qiiq ayaa dhulka ka soo baxayo fayaأkudu wuxuu qabanayaa bimasaamici اlkufaari gaalada dhegahooda wayaأkudu اlmu'mina mu'minkana wuu qabanayaa ka hay-ati الzukaam sida yacnii hergebka oo kale ayuu u qabanayaa ama madax xanuunka qaala waxa uu yidhi raawigii markaa faqadiba wou carooday cabdullaahi bn mascuud wa kaana wuxuuna ahaa cabdullaahi mutaki-an mid dengiigo oo xusul xusul cuskan xusulkiisa fa jalasa waa soo fadhiistay marka suma qaala wuxuu yidhi idaa su-ila axadukum midkiin haddii la su-aalo camaa yaclamu wax uu og yahay falyaqul bihi ha dhaho ha sheego qaala mansuurun falyukhbir bihi warkii hore acmash riwaayadiisa waay midda mansuurna falyukhbir bihi ayay leedahay ayb ha ku qabro waidaa su-ilaa haddii la su-aalo camaa laa yaclamu wuxuunan ogeyn falyaqul ha yidhaahdo allahu aclamu faina min cilmi الrajuli qofka cilmigiisa waxaa ka mid ah idaa su-ila haddii la weydiiyo camaa laa yaclamu wuxuunan ogeyn an yaquula inuu yidhaahdo allahu aclam yani faina min cilmi الrajuli idaa su-ila camaa laa yaclamu qowlahu allahu aclam an yaquuladaa markaa ismu inahaw ay qowlahu allahu aclam uu yidhaahdaa cilmiga ka mid ah fain allaha tacaala alle qaala linabiyihi nabigiisii wuxuu ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin waxaad ku tiraahdaa idin su-aali maayo risaalada gaarsiinteeda wax ujraa idinku su-aali maayo wamaa ana min almutakalifiin aniguna ma ka mid ahay kuwa iskalifo wamaa ana min almutakalifiin taas waaye waxa uu deliishanayo ibnu mascuud yani haddii wax aan la aqoonin qofka uu isku qaadayo nebiga lagama reebeenba nebigii baa waxaa la leeyahay markaa waxaad tiraahdaa anigu wixii ilaahay iisoo dhiibay waxba idinku warsan maayo inaan idin gaarsiiyo mid iskalifayo wuxuunan aqoonin ama aan loo soo dhiibin sheeg sheeganayana maahi marka ninkii wax aan aqoonin allahu aclam ha yihaayo unan iskalifin oo isdhibin ina rasuulallah markaasuu keenayaa sababta marka isagu marka wuxuu diidayaa dukaankan in lagu fasiro wax gadaal ka imaan doono oo calaamaatu saaca ka mid ah ee wuxuu wataa isagu marka dukaanku waaba hormaray waqti hore ayuu tegey ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka lamaa ra'aa qurayshan quraysh markuu arkay istacsaw calayhi inay ku caasiyeen oo ay cisyaankii doorteen korkiisa qaala waxa uu yidhi allaahuma acinnii calayhim ilaahu igu iiga kaalmay korkooda bisabcin toddoba igaga kaalmee oo iigu kaalmee toddoba sano ka sabci yuusufa yuusuf toddobadiisii sano oo kale yanii ilaahu abaar ku dir waayo fa akadathum sanatun abaar ayaa qabatay sanatun bimacnaa waa abaar faxasat kulla shay-in waxay salgoysay wax kasto shay kasto ayay salgoysay xataa akaluu ilaa ay cuneen aljuluuda maqaarka walmeytata iyo baktiga wa qaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi mansuur iyo acmash midkood alcidaama ilaa ay lafaha ka cunaan ay ka cuneen qaala wuxuu yidhi wajacala yakruju min alardi wuxuu gudagalay inuu midkood dhulka ka tegayo wajacala yakhruju wuxuu gudagalay ama uu noqday xaalkooda yakhruju min alardi dhulka inuu kasoo baxayo ka hay-ati dukaani qiiq oo kale roob la-aantii iyo engegii iyo abaartii ayaa waxay noqotay xaalkoodu uu noqday inuu sidii qiiq dhulka u ka soo baxayo ayb faataahu abuu sufyaana abuu sufyaan baa u yimid nebiga faqaala wuxuu yidhi inna qowmaka qoomkaagii qad halakuu way halaagsameen fadcu llaha lahum alla u bari qaala fahaada liqowlihi kaasi marka waa ilaahay qowlkiisa yowma taأti الsamaءu bidukhaani mubiin yaksha الnaasa hada cadaabu aliim ayb u sugo maalinta samada ay la imaanayso qiiq cad oo qof walba uu arkayo yaqsha annaasa dadkuu daboolayaa markaasay dhahayaan hada cadaabun aliim ama waxaa lagu odhanayaa hada cadaabun aliim qaala mansuurun mansuur waxa uu yidhi hada liqowlihi rabbana kshif cana alcadaab waxay dhahayaan marka rabbiyow cadaabka naga fayd fahal yukshafu ma la faydayaa cadaabu alaakhira ilaa aayadda waxay leedahay inaa kaashifu lcadaabi qaliila inakum caa'iduun markaa wuxuu leeay cadaab aakhira miyaa la faydayaa qaala qad madaa waxaa tegay albadshatu qabashadii wاllizaamu kii laazimayey waa yowmu bedrin waاddukhaanu qiiqii intaaba way tageen wa qaala axaduhumaa alqamaru dayxi inuu bishu ay kala dhambala kala dhambalantayna mar horay tagtay wa qaala alaakharu ka kalena wuxuu yidhi alruumu ruum ayb marka hadda xadiid wallizaamu yowma badri yowmu badrin buu yidhi ayb hadda isaga marka ibnu mascuud wuxuu u wadaa dukaanka ama qiiqu inuu tegey calaa ninkii xadiidka horena ama ninka uu radinayana wuxuu ku wadaa dukaanku min calaamaati saaca inuu ka mid yahay warka hore waxaa tusayo riwaayo muslim uu wariyey oo min xadiidi abi ayb min xadiidi abi surayxata oo nabiga sal ll l slam uu kor yeelay laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa taraw ilaa aad ka aragtaan cashra aayaatin toban aayadood marka waa tiriyey duluucu shamsi min maqribihaa wuxuu ku daray waddukhaanu ayb saacaddii ma imaanaysa ilaa aad aragtaan toban aayadood tobanka aayadood wuxuu israaciyey marka aayaad waaweyn waayo calaamaatu saaca alkubraa ayuu tiriyey riwaaye marka xudayfatu bnulyamaan laga wariyeyna waa jirtaa oo mursalo ah oo sanadkeedu uu dacfi ku jiro uu tilmaamayo inuu soo socdo binaan calaa dalika ibnu xajar waxa uu yidhi ninkan uu sheegayo uu dhahayo ina qaasan yaqusu xudayfe ayuu noqonaya hadday riwaayada ansixi lahayd in marka mubhamkaas xudayfe lagu macneeyaa suurtagal noqon lahayd buu yidhi laakiin de riwaayadaasi maynan ansixin ayb marka middan lafteeda de dukaanku ma la dhihi kara miya waa calaamaatu saaca laakiin calaamaadkii tegey waaye xilligii nebiga iyo laarkay inshiqaaqu lqamarka iyo dukaanka iyo marka xadiidka muslim iyo kan ibnu mascuud isma diidayaan waxaa la dhahayaa marka midkan dambe tobanka aayadood marka uu tirinayo waa toban aayadood oo calaamaatu saaca alkubraa ah ayaa lagu dhex daray marka isaguna inuu kubraha iyo kuwa waaweyn ka mid yahay baa muuqanaysa marka qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka xadiidka hadda macnaha aayaddaas u keenay fartaqib yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin ayb hadalka ibnu mascuudna waxaa laga garanaya aayadda suuratu saad iyo qofku wuxuunan aqoon u lahayn inuusan ka hadlin qaala xadaثana alxuseyn bnu xurayth wahuwa abu camaar qaala xadaثana wakiicun can muusa bni cubaydata can yaziida bni aban wahuwa araqaashiyu labadanba waa daciif daciif waana soo marnay can anas bni maliki qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi maa min mu'minin mu'min ma jiro ilaa walahu baabaani laba albaab ayuu leeyahay baabun albaab yascadu minhu camaluhu camalkiisa ayaa ka koro wa baabun iridna yanzilu minhu waxaa uga soo dego risquhu risqigiisa qof kastaa laba irid buu ku leeyahay samada midna risqigiisaa ka soo dego midna camalkiisa ayaa uko ayaa ka koro fa idaa maata haddii uu dhinto qofka mu'minka ah bakayaa calayhi way u ooynayaan marka ile waxay weynayaan camalkii kori jiray ayaa la weynayaa iyo risqigii bixi jiray fadalika qowluhu caza wajala wayaan famaa bakat calayhim alsamaa'u waalardu wamaa kaanuu mundariin aayaddaa marka tafsiirkeedii wa samada iyo dhulkaba maynan u ooyin fircawn iyo dadkii la halaagay qoomkiisa ah leanna iyagu camal u koro oo wanaagsan ma jirin marka samad sama u ooynaysaa maynan jirin ayb xadiidkan marka de marfuuca ah muusa bnu cubayda iyo yaziid bnu abaan baa ku jiraan waa daciif laakiin sanad saxiixa ibnu cabaas ayaa tan oo kale ka ansaxday isagoo mawquuf cala bni cabaas ah qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu marfuuca ila min hada اlwajhi wamuusa bnu cubaydata wayaziid bnu abaan araqaashiyu yudacafaani fi اlxadiid ayb meeshaa markaa dee kutubaha tafsiirka aahaar badan bay wariyaan oo kala duwan dhulka ooyinta ay u ooyinaysa qofka muuminka waa inuu ku cibaadaysan jiray meeshii uu ku cibaadaysan jiray iyo waa u hiloobaysaa waa u ooyinaysaa iyo ayaa bacdi salaf iyo laga wariyaa aahaartaasna waxaa aada uga hadlayo addurulmanhuurka suyuudi baa ka hadlayo kitaabkiisa addurulmanhuur ayb waxyaabaha qaar marka dee shiicadu iyo ay sheegaan mararka qaarna la wariyo waxaa ka mid a xuseen markii la dilay in samadii ay ooysay oo dhiig ay ooysay waxyaabahaas marka xuseen waxaa la dilay cid ka fadli badan ayaa dhulka lagu dilay ambiyada ilaahay ay ka mid yihiin leanna qur-aanka ilaahay wuxuu sheegayaa yahuuddu inay ahaayeen ambiyada kuwa laayo oo ambiyada dilo ambiyaa dhulka lagu dilay xuseen aabbihiis oo cali bnu abi aalib oo ka fadli badnaabaa lagu dilay dhulkan waxaa la dilay man huwa afdalu min caliyin radia allahu canhu oo cumar waaye cumar baa la dilay cuhmaan baa la dilay haddana maca dalika waxyaabahaas iyo lama sheeg sheegin markaa nooc quluwi ah bay samaynayaan ilaa qaarkood ay gaareen dhiiggii xuseen maadaama uu dhulka ku daatay dhulkiiba inuu najaasoobay oo markaa aan lagu haddii lagu tukanayo lagu sujuuday dhagax la dhigo oo weliba dhagaxa mararka qaar kuwa qaar waa quluwi bay kusii sameeyeen karbala iyo meelahaas dhagax laga keenay baa la dhigaa madaxa isaga la saarayaa dhulkanina marka xuseen dhiiggiisaa ku daatay bay leeyihiin oo cali dhiiggiisaa ku daatay maxay u dhihi waayeen cali cali baaba ka fadli badane xuseen maxay uga dhegtayna dadka ahlu bidcada miir ma qabaan fiican meel unbay uga dhegaysaa bis un ayb mararka qaarna waxooda caqliyaad baa laysaga radin karaaba beri baa nin intou maqlay waxaas shiicadu sidaas bay dhahayaanbu wuxuu yidhi nin iska caami ah buu ahaa dhulka maxay haddii dhulku najaasoobay maxay wax uga cunayaanuu yidhi marka galeydan iyo badarkan dhulka ka dhalanaya maxay uga cunayaan yidhi ma iska igana iska dhaafaan marka qofka de qofkaas fidrada iyo iska wata caqliga saliimka ah ayaa ka adkaanaya qofkan mubtadica wax iska dhoodhoobo qaala wmin suurati اlaxqaaf qaala xadaثana caliy bnu saciidi اlkindiyu qaala xadaثana abu muxayaah wa huwa yaxya bnu yacla bni xarmala alkuufiyu hiqat can cabdilmalik bni cumayri can bni akhi cabdillaahi bni salaam imaamu tirmidi meeshaan xadiidkan laba jeer buu soo celiyey halkaanna waa ku keenay abwaabulmanaaqibna waa ku keeni doonaa fii tarjamati man fii man markuu tilmaamayo manaaqib cabdillaahi bni salaam meeshaas marka kitaa abwaabulmanaaqib wuxuu yidhi ibnigaani marka wou sheego wuxuu yidhi cumaru bnu muxamed bni cabdillaahi bni salaam can jaddihi yacni cumar ayuu ka dhigay marka cumaru bnu muxamed ibni cabdillaahi bni salaam ayuu si kastay ahaata marka ibnu akhi halkanna marka wuxuu yidhi ibnu akhi cabdillaahi bni salaam buu meeshana yidhi waa majhuul ibnu akhi cabdillaahi bni salaam majhuulun rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja qaala wuxuu yidhi lamaa uriida markii la doonay cuhmaanu cuhmaan yacnii lamaa uriida qatluhu waay cuhmaan dilkiisa markii la doonay jaa-a cabdullaahi bnu salaam ayaa yimid faqaala lahu cuhmaanu cuhmaan wuxuu ku yidhi maa jaa-a bika maxaa ku keenay gurigiibuu ugu soo galay cuhmaanna markaas waa hareereysan yahay qaala wuxuu yidhi ji'tu waxaan u imid fii nusratika adiga inaan kuu gargaaro inaan garab ku siiyo qaala wuxuu yidhi cuhmaan ukhruj ila annaas dadka u bax orodoo dadka u bax dadkan uu sheegayana waa aladiina xaasaruuhu kuwii cuhmaan hareereeyey oo khawaarijtii waay fatrudhum eri canii aniga iga kala kaxee oo iga eri oo waxaad tiraa war iska taga fa innaka adiga khaarijun mid baxaya adoo ah ayaa khayrun khayr badan lii aniga aniga yacni ii khayr badan minka yacni adiga igaga khayr badan daakhilun mid soo gelaya adoo ah yani mid baxaya inaad tahay baa iiga fiican mid soo gelaya inaad tahay inaad tahay yani anugu waxbaa ii kaalmaynay or iska waa iska sabraaw fidnadaas iyo waxaan maadaama nebigu uu yidhi cuhmaan shahaado inuu ku dhimanayo shahiidnimo ku dhimanayo uu tilmaamay ayaa cuhmaan marka wuxuu qaatay lababa waa u furnayd inuu isdifaaco iyo inuu isdhiibo marka inuu isdhiibo oo markaa isagu uunan dagaalamin buu doortay radia allahu canhu marka wuxuu leey haddaad dadkan kala diri karta kala dir inaad mid baxaya adoo ah baad ii khayr badan tahay ood igaga khayr badan tahay mid soo gelaya adoo ah qaala wuxuu yidhi fakharaja cabdullaahi bnu salaam ila annaasi cabdullaahi bnu salaam dadkiibuu u baxay faqaala wuxuu yidhi ayuha nnaas wardadow innahu kaana smii magacaygu wuxuu ahaa fi ljaahiliyati jaahiliyadii fulaanun fulaanun ayuu yidhi waa goday sida daahirkaana fulaanan in la dhahay ahaan lahayd leanna kaanada khabarkeedii wa inahu kaana smii fi ljaahiliyati fulaanan waa iska daahir iyada fulaanun taani riwaayadu ku timid laak waa la ta'wiilin karaa oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa ama waxaa la dhahayaa kaanada ayaa damiiru sha'ni isim looga dhigayaa oo markaa waxaa la dhahayaa inahu arrinku wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa huwa sha'nigu ayb sha'nigu wuxuu ahaa ismii magacayga fi ljaahiliyati jaahiliyadii dhexdeeda fulaanun waaye marka ismii iyo fulaanunta khabarkaas ayaa fii maxalli nasbin khabaru kaana noqonayo yacnii ismiidan mubtadaha ah iyo fulaanunta oo lagu khabrayo ayaa mubtadaha iyo khabarkaa jumladaas ayaa fii maxalli nasbin khabaru kaanada dhacayso kaanada isimkeedana damiir oo markaa iska damiiru sha'ni ah baa loo soo qadarayaa sidaasna marka waa uun iska waa la ysaga wadwadi karaan ayb hebel ayuu ahaa buu yidhi fasamaanii rasuulullahi sal ll l slam nebigaa wuxuu igu magacaabay cabdallaahi wanasalat fiya waxaa aniga shanigayga ka soo degay aayaatun min kitaabillaahi aayaad ilaahay kitaabkiisa ka mid ah nasalat fiya waxaa shanigayga kusoo degtay washahida shaahidun min bani israa'iila calaa midlih faamana wastakbartum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin marka shaahidkaasi waa aniguu leeyahay cabdullahi bnu salaam maxalushaahidkana marka waa meeshaan wanasalat fiya aniga waxaa shanigayga ka soo degtay qul kafaa billaahi shahiidan beynii wa baynakum waman cindahu cilmu lkitaab waman cindahu cilmu lkitaabi cabdullahi ibnu salaam waay marka mararka qaar haddaad rabto inaad dad wax u sheegto qofka derajadiisa inuu muujiyo dhib ma laha faanna ma lagu tirinayo hadda cabdullahi ibnu salaam nimankan buu rabaa inuu wax u sheego marka wuxuu leey war anigu ninka ay aayadahaasi ka soo degeen baan ahay oo nebigan la saaxiibay aayadahanna anay iga soo degeen inna lilaahi marka haddaba wax iga maqlow leeyahay marka dadkuna hadda hadday dadka cilmigooda iyo saabiqadooda iyo fadligooda iyo waayo aragnimadooda ay ku tixgeli waayaan oo ay dhagaha furaystaan wixii ay ka helaan ayagaa helayo wax kale ma jiraan laakiin ninku markuu labaatan jir yahay ilaa soddon jir uu yahay waxaa laga yaabaa marka inaan la karin oo uu aayadda inuu isaga yaqaano u haystaa xadiidka inuu isaga yaqaano inuu geesi yahayo xaqa uusan ka gagambanin dadkan kalena inay xaqa ka gambadaan sidaasuu intuu isku iska dhaadhiciyo ayuu qof kasta oo cilmi leh xagga iga tag buu dhahayaa waa af dheer yahay waa qaylo badan yahay waa cay badan yahay waxaa laga yaabaa dadka ahlu cilmigaa ee cilmiga ku hadlaaya iyo khibrada inuu mar walba aflagaadeynayan marka wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu salaam inna lilaahi alla wuxuu leeyahay sayfan seef maqmuudan la asturay cankum idinka laydinka asturay alla waxaa u sugnaatay seef idinka laydinka asturay wa ina almalaa'ikata malaa'igtana qad jaawaradkum way idinla deristay fii beladikum beledkiina dhexdiisa idinkula deristay haadaa oo kan ah alladii beledka oo nasala fiihi nebiyukum nebigiina uu ku degay kusoo degay yani malaa'igtii baa idinla deristay oo beledkan madiino oo nebigii soo degay ayay idinkula deristay faallaah allah haddaba ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada ay fattaqu llaah allah fii hada arajuli ninkan ilaahay uga cabsada oo cuhmaan waay an taqtuluuhu inaad dishaan ilaahay uga cabsada an taqtuluuhu marka waa bedelu ishtimaal faallaha allaha ilaahay ka cabsada fii hada arajuli ninkan ilaahay uga cabsada an taqtuluuhu inaad dishaan ilaahay uga baqa fawallaahi baan ku dhaartay in qataltumuuhu haddaad dishaan latatruduunna jiiraanakum waxaad eryeysaan deriskiina almalaa'ikata malaa'igta ah walaa tasullunna waad siibanaysaan sayfallaahi ilaahay seeftiisa ayaad siibaysaan almaqmuuda cankum ee idinka laydinka qariyey laydinka asturay falaa yuqmadu la asturi maayo ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha marka wuxuu leeyahay seeftii allee galka gashanayd ee asturnaydna haddaad soo bixisaan ma la asturaayo bis waa say u furantay qaala wuxuu yidhi faqaaluu waxay yidhaahdeen uqtuluu lyahuudiya yahuudiga dila waqtuluu cuhmaana cuhmaanna dila ra'yigooda bal fiiri marka foolxumadiisa cabdullaahi ibnu salaam oo janno loogu bishaareeyey iyo cuhmaan oo isagana casharadii ka mid ahaa ayay yidhaahdeen ninkan warkiisa iska dhaafa waa yahuudi dila cuhmaanna dila qofka marka waxaa laga yaabaa haddii wax loo sheego saan warsaan si maaha sidaana xaqu uu yahay magaci magacyaa laga yaabaa in marka iyo calaamada iyo qofka inuu ku dhajiyo marka waa qoladaas iyo waasaan iyo waxaanay aaminsan yihiin iyo kayta wakayta waxyaabahaas marka in laysku yacni qariyo waxaa la mida xasanulbasri hadda ka hor ou qolo sidaan oo kale isagana la hadlay markaasay waxay yidhaahdeen maa yacni intay u yimaadeen bay wax weydiiyeen siday rabeen maaha si kale ugu sheegay qoladan oo kaleyna ahaayeen markaasay waxay yidhaahdeen maa tafcalu maa yani maa ma maa tafcaluuna maxaad ku samaynaysaan qowla hada alcilji cilji waxaa la yidhaha gaalka cajamiga ninkan cajamiga gaalka a warkiisa maxaa ka rabtaan bay dhaheen waa xasanulbasri sayidu taabiciin lagu tilmaamay ayb qaala hada xadiidu gariibu waqad rawaahu shucayb bnu safwaana can cabdilmalik bni cumayr can bni muxamed bni cabdillaahi bni salaam can jadihi cabdillaahi bni salaam riwaayadaas marka waa midda uu yihi cumar bnu moxamed bni cabdillaahi bni salaam can jadihi ayb qala xadaanaa abdmaan bn cabdالraxman bn اlأswad abu camri اlbصriyu qala xadaanaa moxamed bnu rabiica can ibni jurayji can caطaa can caaishaةa qaalat kana الnabiyu slى اllahu عalayh walih waslama idaa ra'aa nebigu haddii uu arko makhiilatan daruur roob lagu maleeyo makhiilatan marka waa asaxaabatu alatii yukhaalu fiiha اlmaطr waa daruurta roobka laga odorosayo aqbala nebigu waa jees waa soo jeesanayey wa adbara waa sii jeesanayey fa idaa matarad hadday roobayso suriya canhu waa laga fura waa laga feydaayey waa farxaayey qaalat waxay tihi faqultu lahu waxaan ku idhi faqaala arrintaas baa waxaan ka idhi rasuul allow roobku markuu soo socdo sida aada qabto maxay tahay faqaala wuxuu yidhi wamaa adrii maxaa ii ogeysiiyey lacalahu inuu inuu noqonayo kama qaala allahu tacaala siduu alla yidhi falamaa ra'owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun muntirunaa reer caad markay arkeen dabayl neecow iyo saxansaxo iyo roob cirki ka soo xirxirmay ayay waxay u maleeyeen marka in roob u da-ayo waana dabayshii ayaga lagu halaagayo war uma haayaan markaa nebigu wuxuu leeyahy inay sidaas noqon doonto maxaan ka ogahay fiiri maqaamu lkhawf nebigu sal ll ly slama maqaamaadka ilaahay lagu caabudo waxaa ka mida maqaamu lkhawf cabsi ilaahay cabsi laga cabsada ayaa lagu caabudaa isagoo rasuul allah yaa haddana waa baqayaayo waxaa ku jirta khowf cadaab allana marnaba ugama aamin ahaa yacnii ummadda iyo nafsadiisaba culimada qaar marka waxay yihahdaan haddee ilaahay inuusa cadaabaynin waa ogaa isagee cabsidani maxay tahay qaar baa marka waxay dhahayaan waa inta aan loo sheegin oo liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara iyo intaynan soo degin iyo sida waxay la mid tahay wamaa adrii maa yufcalu bi walaa bikum oo kale ama ummaddiisa ayuu cabsida iyo khowfkau barayaa ama khowfka laftiisa maadaama uu cibaado yahay nebiguna uu addoon rabbigii caabudayo uu yahay isagana waa ku cibaadaysanaya cabsida ayb laakiin dadku inta innaga intaan xumaan samaynaa haddana markaa cabsida cabsidana ay nagu yar tahay bal waxaa laga yaabaa xumi intaan samayno haddana yacni aan leenahay markaas waxaan maxay noogu dhacayaan inaan dhahaynaa laga yaaba qaala hada xadiidu xasan qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa ismaaciil bnu ibraahim can daawuuda can الshacbiyi waa daawuud bnu abi hind can calqamata qaala qultu libni mascuudin baa waxaan ku idhi hal saxiba nabiya sal ll ly slam nebiga ma la saaxiibay leylata aljinni habeenkii jinku nebiga u yimaadeen minkum idinka xaala uu idinka mid yahay axadun qof qof nebiga raacay habeenkaa ma jiraa qaala waxau yidhi maa saxibahu mina axadun qof inaga naga mida ma raacin nebiga meeshaa marka waxay ku tusaysaa xadiidkan maadaama uu saxiix yahay ee xadiidka abu daawuud uu wariyey oo dhahayo isaga ee sunankana lagu wariyey ibnu mascuud uu leeyahay nebigan raacay leylata aljinni markaasuu wuxuu igu yidhi maa fii idaawatika buraashadaadaan maxaa kugu jira markaasa waxaan idhi nebiid nabiidun min tamrin nabiid oo timir ah timir biyo lagu radiyey markaasuu wuxuu yidhi sharaabun tamrun طayibun waa miro wanaagsan wa sharaabun طahuurun sharaab lagu dhahaaro qaatana waa xanafiyadu marka waxay ka qaataan in nabiidka iyo waxyaabahan casiirka iyo lagu dahaaro qaadan karo xadiidkaas marka culamaa ulxadiid waa isku waafaqeen daciif inuu yahay ee midkaanaana weliba dacfigiisa sii muujinayo leanna midkaana ibnu mascuud markii la weydiiyey war qof nebiga raacay ma jiraa leylata aljinni maya buu yidhi kaasna marka wuxuu sheegaya inuu raacay inuu raacay marka kaas waa daciif xagga sanadka wuxuuna daciif ku yahay sidoo kale xagga nakaaradana marka way ku jirtaayo nakaaradiisu marka waa kana walaakin iftaqadnaahu waan weynay daata leylatin habeen wahuwa bimakata isagoo maka joogo faqulnaa waxaanu nidhi iqtiila nebigu ma la gaadma miyaa lagu dilay istutiira ma lala ma la dafay ma lala tegey maa fucila bihi maxaa lagu sameeyey ayaan dhahnay fa bitnaa waan barinay bishari leylatin habeen midda habeentan ugu xun baata bihaa uu bariyey qowmun qolo ay baryaan habeen qolo baryaan habeenka ugu xun baan barinay xataa idaa asbaxnaa markaan waa bariisanay ow kaana fii wajhi subxi ama subaxa wejigiisa dhexdiisa aan ahaanay idaa naxnu bihi waaba inagoo nebiga aan arkaynaba yajii-u ou imaan uu imaanayo min qibali xiraa xaggiisa isagoo ka imaanayaanba aragnay taasaana kedisay qaala wuxuu yidhi fadakaruu lahu waxay u sheegeen aladii kaanuu fiihi waxay ku sugnaayeen faqaala wuxuu yidhi ataanii waxaa ii yimid daaci daaci ljinni ataanii waxaa ii yimid daaci ljinni jinniga daacigiisii faataytuhum waan u imid faqara'tu calayhim qur-aan baan dushooda ku aqriyey qaala faاndalaqa waa tegay fa araanaa wuxuuna tusay aahaarahum raadkooda wa aahaara niiraanihim iyo dabkoodii raadkiisa mar hadda nebiga risaaladiisa insi iyo jin labadaba waa caam caam bay ku ahayd meesha maxalu shaahidkana waxay tahay waid sarafnaa ilayka nafar nafara min aljini yastamicuuna aayaddaas marka aayadahaasaa marka uu halkan suurat اlxaqaaf maadaama ay ku jiraan ayuu u keenay meeshaan ayb qisadan jinniga saas u keenay oo jinnigaa marka yastamicuuna اlqur'aana falamaa xadaruuhu qaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin aayadahaas ayb qaala shacbiyu caamir bnu sharaaxiil shacbi waxa uu yidhi wasa'aluuhu zaada sahay bay weydiisteen wa kaanuu waxay ahaayeen min jini اljaziira jinniga jaziira xaggeeda ka yimid aljaziirana waa dhulkan ada waqooyiga ciraaq ku yaalow faqaala wuxuu yidhi kulu cadmin laf kastaa lam yudkar ismu اllahi calayhi ilaahay aan magaciisa lagu sheegin yaqacu fii aydiikum gacmihiinuu ku dhacayaa aw faramaa ayb lam yudkar mau idin dhiga ya ya lamtou dhigayaa laakiin lamtu ishkaal badan baa ku jira ayb jeedadu waxay tahay laf kasta oo neef kasta oo bisinka lagu gowracay ayb yah yah lam yudkar waay riwaayada sidaasaa ku taallo waa fiirinaynaa kulu cadmin lam yudkar ismu اllahi calayhi yaqacu fii aydiikum gacmihiinuu ku dhacayaa awfara maa kaana intay ahayd markay ugu weyneyd laxman hilibka xaggiisa wa kulu bacratin diga kastaa ow rawhatin ama diga kastaa calafun calaf weeyaan lidawaabikum buu u yahay daabooyinkiina faqaala rasuulu llahi sala ll ly slam nebigu wuxuu yihi falaa tastanjuu bihimaa ha ku istanjoonina laftaasi iyo digada fa inahumaa zaaduu ikhwaanikum min aljinni waa walaalihin jinka sahaydiisa qaala hada xadiidun xasanu saxiix kan fiiriya tuxfaha muxuu dhahayaa meeshaas sharaxa sharaxa aqriba kor u qaad haye hahe lam yudkarta wuxuu ku towjiihinayaa marka mubaarak fuuriga marka la cunayo aan bismi illaahi la dhihin haddii marka sidaa aan la dhihin oo lam yudkarta loo jeedo neefkii aan bismillaahi lagu gowricin ayaad hilib badan ku leedihiin saxiix ma aha riwaayada muslim ku jirtaana ka yacni markaa saxiixa wuxuu ka wadaa saxiixu muslim riwaayada saxiixu muslimka waxay leedahay hilib kastaa laf kasta oo dukira smullaahi calayhi taasaana saxiix a muslim ku jirta haddii kale in lagu fasiro hilibkii bismi illaahi waa loo dhahay marka la gowracayo laakiin markii la cunayay laftan qofkii cunayaan bismillaahi dhihin haddii sidaa la yidhaha labada marka waa ayb wa min suurati muxamed sala allahu calayhi wasalam qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala xadaanaa cabd marka jinka maadaama nebiga ay u yimaadeen oo ay risaa ay warsadeen kuwaas nebiga arkay ma lagu tirin karaa saxaabo waa mabxad marka jinnigii nebiga arkay hal hum macduuduuna fi saxaabati masaladaa marka waxaa u banbaxay ibnu xajar kitaabkiisa alisaaba fii tamyiizi asaxaaba mararka qaarna wuxuu keenaa uu tarjamo u sameeyaa jin iyuu isaabada ku dhex keenaa isagoo markaa yacni tilmaamayo saxaabinimadooda marka sugaayo marka jinkii nebiga arkay isagoo mu'min ah iimaankaas ku dhintay macduudun fi saxaaba buu leeyahy laakiin innaga iyo iyaga calaaqo kale ma yeelo karno mays arki innaga ma arki karno iyaga qala xadaanaa cabd bnu xumaydin qala xadaanaa cabdالrazaq qala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata wاstaqfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat faqaala الnabiyu sal ll ly slam inii la astaqfir اllaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa fi lyowmi maalinka sabciina maratan toddobaatan jeer qaala hada xadiidu xasanu صaxiix muxuu u weydiisanayaa toddobaatan jeer nebigu isaga miyaa dembaabana maadaama macsuumnimadiisu iyo hadalkan ishkaal baa jiraya ishkaalkaa jawaabtiisuna dabcan dee waxay tahay ambiyada mar walbo maqaam ay gaaraanba waxay isu arkaan cibaadadii iyo shukrigii iyo sidii ay ahayd inay ka gaabinayaan bay isu arkayaan markaasay towbo ayay markaa la imaanayaan macnaha noocaas oo kale waa istikfaartooda istikfaartoodu dembi ma aha ay galeen ambiyada ayb waana macnaha lagu fasira mararka qaar qeynka inahu la yugaanu calayha oo bacdi alculamaa waxay yidhaahdeen waa la idaboolayaa macnaheedu waxay tahay dee nebigu kafle kuma dhacaaye macnuhu waxay tahay mararka qaar buu maslaxadii muslimiintau ku mashquulaa wuxuu uga mashquulayaa marka munaajaatu rabbihi iyo dikrigii alle uu haayey iyo ayuu wuxuu uga mashquulayaa ayuu ka mashquulaa wuxuu ku mashquulayaa dadka muslimiinta dantooda ee middaanna waa cibaado dabcan tanna waa cibaado laakiin isagu wuxuu door bidaa middaan mar walba inuu rabbigii la faqaayo ou la munaajaana la munaajoonayo ee markaas marka uu mashquulo ee dikrigaa uu ka mashquulo wuxuu isu arkayaa marka taqsiir buu isdareensiinayaa nafsadiisa markaasu istikfaar la imaanaya ayb culimada qaarna waxay dhahaan ummadda ayuu barayaa qaala wayurwaa aydan marka de annaga istikfaar waxaan u naqaanaa qof dembaabay un dembi maarka hadda ambiyadoo kale fii xaqi alambiyaa sidaa ma noqonayso qaala wayurwaa ayda can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slam anahu qaala inii la astaqfir اllaha fi اlyowmi miata mara boqol jeer rawaahu mxamed bnu camri can abi salamata can abi hurayrata qaala waqad ruwiya min gayri wajhin can الnabiy sal ly slam inii la astaqfiru اllaha fi اlyowmi miata mara qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala marka intaana waxu keenayaa wاstaqfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala akhbaranaa cabdالrazaaq qaala akhbaranaa shayku min ahli اlmadiina waa mubham can alcalaa'i bni cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata qaala talaa rasuulu llahi sal ll ly slama nebigu wuxuu aqriyay yowman maalin hadihi laayata aayadan wain tatawallow yastabdil qowma gayrakum huma laa yakunuu amhaalakum qaaluu waxay yidhaahdeen waman yustabdalu binaa yaa annaga nalagu bedelanayaa qaala wuxuu yidhi fadaraba rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu gacanta ku dhuftay calaa mankibi salmaan salmaan garabkiisa ayuu gacanta ku dhuftay uma qaala wuxuu yidhi haadaa wa qowmuhu kan iyo qowmkiisa haddaad idinka dadaali weysaan waxaa laydinku bedel waxaa laydinku bedelanayaa kan iyo qowmkiisa waa salmaan ulfarisi haadaa wa qowmuhu kan iyo qowmkiisa isnaadkan in kastoo dacfi uu ku jira haddana laakiin siyaabo kale usoo arooray waana saxiix xadiid kalaa jiro wa aakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim aayaddaa buu nebigu ah salmaan baa marka agtiisa fadhiyey markaasuu yidhi salmaanu mina low kaana diinu low kaana diinu fi thuraya diinku hadduu ahaan lahaa xidigaha ururta wuxuu yidhi dad baa gaari lahaa lanaalahu rijaalun dad baa gaari lahaa kan iyo qoomkiisa salmaan ayuu ishaaray markaasuu waaaakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim akhriyey marka aayaddanna waa akhriyey oo suuratu moxamed middaas oo suuratu ljumucana wuu akhriyey laba qiso ama laba waaqica ayayna kala ahaayeen sidaas ayaa la dhahayaan qaala hada xadiidu gariibu wafi isnaadihi maqaalu waqad rawaa cabdullahi bnu jacfari ayضa hada alxadiida can alcalaa bni cabdiraxman qال xdثna علي بن xجr qال xdثna إسmاعيل بن جعفر qال xdثna cبداللهi بن جعفر بن نجيح waa عlي بن المdينi aabihiis عlي بن المdينi aabihiis weyaan cبداللهi بن جعفر kan عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أbي هريرةa أنه qاla qاla ناaس من أصحاabi رasuuل اللhi صلى اه عل سلم waxay dhaheen yا رasuul الله mن haaؤuلaaءi waa ayo kuwan الذيina ذakر الlah alla ou sheegay inta wallaynaa innaga haddaan jeesanno istubdiluu binaa innaga nalagu bedel qaadanayo oo nalagu bedelanayo uma laa yakunuu amhaalanaa dabadeedna aysan noqonaynin innagoo kale qaala wuxuu yidhi wakaana salmaanu salmaan wuxuu ahaa bijanbi rasuulillahi sal l slam nebiga dhinaciisa qaala wuxuu yidhi fadaraba rasuulu llahi sal l slama fakhida salmaan salmaan bowdadiisa ayuu garaacay qaala wuxuu yidhi haadaa wa asxaabuhu kan iyo asxaabtiisa wاladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay low kaana aliimaanu iimaanku hadduu ahaan lahaa manuuطan mid lagu xiray bihurayaa ururta xidigaha ururta la yidhaha haddii lagu xiray iimaanka lagu xiri lahaa latanaawaluhu waxaa soo qabsan lahaa rijaalun rag min farisa reer faris ah ka mid ah reer farisda markaa dad badan oo ka mida diinkii dadkan xadiidka jamciyey ama ururiyey ama cilmulxadiidka aada ugu dadaalay way dad badan bay ku lahaayeen inkastoo markii dambe yacnii ay ka soo baxeen waqtiyadan dambe dad iyagu munaafiqiin ah oo diintii ku yacnii iyo aalubeytka jacaylkooda iyo diintii ka isku dhajinayo laakiin aada iyo aada diinka ilaahay uga fog oo ay gashay nasca oo faarisinimo ah boqortooyadii faris ee ka dhuntay ee ka burburtay oo islaamkii gacantiisii uga burburtay cumar radia allahu canhu calaa yadi cumar iyaga inta markaa ile kisraa cumaraa jebiyey ma ogtahay islaamkiina dhulkan faris iyo sidaasuu ku gaaray boqortooyadii kisra cumar ayaa muquuniyey waxa ay cumar u necban yihiin khumeyni iyo asxaabtiisa khumeyni iyo asxaabtiisa cumar waxay u necban yihiin waxay raadinayaan mulkii hore mulkigoodii mulkigii faris ee hore ee ayaga la daba socon jiray bay rabaan nacayb marka ay qabaan iyo sandaqo iyo nifaaq bay sidaa u yeelayaan marka kuwaas waxaa la tilmaamaya waxaas maahan ee dadkan nebigu tilmaamaya waa dadkii xadiidka nebiga aada u nashriyey u faafiyey dhulkanna weligiis dhul sunno ayuu ahaan jiray iiraan ilaa iyo qarnigii tobnaad aakhirkiisa ama qarnigii tobnaad bilowgiisa laga soo bilaabo oo dowla safawiya unbaa shiicadan iyo waxaan qurunkaa marka meesha dhex gelisay oo ilaa intii ka horreysay meelaha cilmiga aadka ugu sarreeya ayay naysaabuur iyo khuraasaanba ay ahaan jireen ayb cabdullaahi bnu jacfar ibni najiix huwa waalidu caliy bni اlmadiniy waqad rawaa caliy bnu xujirin can cabdillaahi bni jacfarin ilkahiira warkan marka muxuu ka wadaa wuxuu ka waraa wuxuu ka wadaa caliy bnu xujirin cabdullaahi bnu jacfar wax badan axaadiid badan buu toos uga wariyey hadda laakiin xadiidkan toos ugama warininoo waasito ayaa u dhexayso ismaaciil bnu jacfar baa u dhexeeya marka wuxuu leeyahay wax badan buu ka wariyey waxadahanaa caliyu bihada alxadiidi caliy bnu lmadinin caliy bnu xujirin xadiidkan ayuu noo sheegay can ismaaciila bni jacfarin can cabdillaahi bni jacfar ibni najiix marka midkan waasita ayuu noogu wariyey in badan laakiin toos ayuu uga wariyaa cabdullaahi qaala waxadahanaa bishru bnu mucaadin qaala xadahanaa cabdullaahi bnu jacfarin can ilcalaa naxwahu ilaa anahu qaala waxa uu yidhi mucallaqan bihurayaa iimaanku hadduu ahaan lahaa mucallaqan mid la suray bithurayaa ururta mucallaqan iyo manuudan tii hore manuudan bay ahayd midana waa mucallaqan macna ahaanna waa isku dhow yihiin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed